iyadoo muddooyinkii u dambeeyey afduubyada ka socda dalkaasi marba marka ka dambaysa ay sii kordhayeen ayaa dhanka kale guddi ka shaqeeya waxaa loogu yeero xuquuqda aadanaha oo ka howlgala gudaha kenya ay sheegeen in tan iyo bishii lixaad ee sannadkii hore ay diiwaangeliyeen siddeetan iyo shan dhacdo oo afduub ah iyagoo intaa ku daray in tan iyo xilligaasi la la'yahay shan iyo labaatan ruux oo kenyaan ah si kastaba ha noqotee dhalinyaro badan oo ay ku jiraan soomaali ayaa lagu la'yahay gudaha mandiqadaas iyadoo arrintani ay welwel badani ku abuurtay bulshada iyo waalidiinta ku nool halkaasi hay-adda lagu magacaabo amnest ee u dooda xuquuqul insaanka iyo laamaha ammaanka ee ka howlgala gudaha kenya islamarkaana isku sheega inay ilaaliyaan xuquuqda iyo amniga bulshada ayaa ku guuldaraystay wax ka qabashada afduubka kusii xoogaysanaya dalkaasi afduubyada sida joogtada uga dhaca halkaas ayaa lagu eedeynayaa inay ka dambeeyaan ciidamada booliska kenya haddaba afduubyadan ayaa soo bilowday kadib markii mudaaharaadyo ay hogaaminayeen dhallinyarada dalkaas ka dhaceen horaantii sannadkii tagay ee labada kun iyo afar iyo labaatankii